جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal waa toddobada bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland ayaa sheegay in mujaahidiintu ay albaabada u taagan yihiin magaalada muqdisho kooxda ridadana ay ku fashilantay sugidda ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho ku dhowaad shan iyo toban askari oo toobadkeenayaal ah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe shirweyne u dhexeeyey beelaha dega wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo maamulka wilaayadaas ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowra diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada xagar ee wilaayadaas bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa wajahaya xaalada cakiran kadib markii kooxda ridada ay sii kordhisay dhulboobka ay ka wada magaalada muqdisho جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subax idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada jannaale oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana dagaalkaasi liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland ayaa sheegay in mujaahidiintu ay albaabada u taagan yihiin magaalada muqdisho kooxda ridadana ay ku fashilantay sugidda ammaanka caasimadda soomaaliya nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya wasiirka warfaafinta maamul goboleedka shalle dirirka puntland murtadka lagu magacaabo maxamuud caydi dir ayaa isagoo ka hadlayey magaalada garoowe soo hadal qaaday doorashooyinka uu wado xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda riddada wasiirka oo si gaar ah uga jawaabayey hadal ka soo yareey mas-uul ka tirsan kooxda riddada gurguurte oo isbarbardhig ku samaynayey nidaamka doorasho ee uu wado gurguurte iyo kandeni qabtay ayaa soo hadal qaaday fashilka amni ee haysta kooxda riddada soomaaliya wuxuu tilmaamay in mujaahidiintu ay albaabada u taagan yihiin magaalada caasimadda ah muqdisho xilli kastana ay howlgalladooda fulin karaan hadaf kastoo ay doonayaanna ay beegsan karaan musibaalehe wuxuu difaacayaa waxa lagu tilmaamay qof iyo cod oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu wado waxaa maalayyihi qof iyo codka xasan sheekh wado wuxuu la mid yahay sii madaxweyne said cabdillaahi deri sameeyey isku mid maaha laisma looga bandhigi karo maxaa ka jira labada labada irdoon ee xamar afkooda iyaga salax labada irdoon maxaa ka jira al-shabaab baa ka fadhiya ujeelkiiba rabaa la qaxiyaa askartoo fayl ku jirto tababar loogu yeeday baa la qaxiyaa looma diya- nabad looma diyaarinin nidaam looma diyaarin kala dambayn looma diyaarin xisbiyo si sharciga ku yimid looma diyaarin waa darkiisii dadka basaskaa laga dejinaya markaasa waxa looga dhigay diiwaan geli ma aha markaa laba shay oo la isma bandhigi karo xog saxa ma aha markaa hadalka murtada maxamuud caydiidi dirir ayaa ku soo beegmaya xilli siyaasiyiinta iyo warbaahinta caalamiga ah ay aad uga dayranayaan xaaladda amni ee ay ku sugan tahay kooxda riddada taasi oo maleeshaadkeeda lagu soo jebiyey gobollada dhexe ee soomaaliya iyo wilaayaadka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose mahadsanid abuushayba ku dhowaad shan iyo toban askari oo toobadkeenayaal ah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed waa koox askar taayibiin ah oo lagu soo bandhigay deegaanada warciise iyo xawaadley ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe kuwaas oo siyaabo kala duwan uga soo howlgalay qaybo ka mid ah gobolada dalka maxamed ismaaciil muuse oo ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ee xarunta waxay murtadiinta ugu yeeraan wasaaradda bey-ada waxa uu ka mid yahay askarta taayibiintaah ee lagu soo bandhigay deegaanada xawaadley iyo warciise labo baasir cabdulaahi oo ka tirsanaa askarta riddada kana soo howlgalay magaalada kismaayo waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritereya saddex daahir maxamed nuur isagana waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritereya afar maxamed kuulow nuur cadow waxa uu tababar ku soo qaatay xerada turkisom ee ku taalla magaalada muqdisho shan mahad bile maxamuud waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ah ee lagu soo tababaray dalka eritereya lix maxamed daahir xasan waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritereya toddobo xasan salaad cumar dhicisow waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ah ee lagu soo tababaray dalka itoobiya siddeed liibaan xuseen maxamuud waxaa lagu soo tababaray xerada ah geetimir ee duleedka muqdisho sagaal maxamed xasan maxamed waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ah ee lagu soo tababaray dalka itoobiya waxauna ka soo howlgalay degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan toban maxamed muuse saney waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ah ee lagu soo tababaray dalka eritereya kow iyo toban yuusuf taakow nuur waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu soo tababaray dalka itoobiya waxauna ka soo howlgalay qaybo ka mid ah gobolada hiiraan iyo galgaduud laba-iyo toban cumar yaasiin cumar waxa uu tababar ku soo qaatay dalka itoobiya waxauna ka mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee kusoo duulay degmada towfiiq ee masjid cali gaduud ee wilaayada shabeellada dhexe saddex-iyo toban xasan saney cali waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka uganda waxauna ka mid ahaa maleeshiyaadkii riddadaha ee kusoo duulay deegaanka bacaadweyn ee wilaayada mudug dhammaan askartan taa'ibiinta ee lagu soo bandhigay deegaanada xawaadle iyo warciise oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa xusay dhibaatooyinka haysta maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan safka gaalada maxamed ismaaciil muuse guulid waxaana karaya xamalaa kalaa adiga waxaa adiga ka xarooday iskool buluusa ka xarooday adi lix bilood miyaa todoba bilood miyaa lix bilood miyaa meelahaasaa kujirna meelahaasaa kujirna lix bilood intaa marka tababarka saas ayaa soo baxnay wasaarad level ayaa laga geeyey maana meenaa furan iyo adi meelahaas ma laga geeyna meena wasaaradda beeda ayaa laga geeyey meeshaasaa waangeynay meeshaasaa ka shaqeynay meeshaasaa laga geeyay adi wallahi ani intaa ciidanka aa ka tirsanaa meeshaasaa ka shaqeynay mar mar oo soo boodoy oo howlgal aa aadayna bas ana soo wadaa howlgalaa jir maanta laba qofood aniga la rabaa wasaaradda oo ladhahaa aniga oo laysoo diraa waxa la dhahaa ay howlgalkaas aad oo la dhahaa oo soo baxayo micnaa waxaa igu qasbi meesha ilaahay kumadarnaa aniga hooyadii ilma awoomana haysahay marka ilaahay kumadarnaa iyo meeshas micnaa aniga aniga micnaa waxa u dagaalamo horta micnaa inaa ogaadam sooma maanta waxaa jooga aniga maysa hadda xawaadley aa jooga maleeshiyaas aad kasoo tag waxaa oo baaqalaya aniga ilaahay kumadarnaade waxaas micnaa darada inay kasoo baxaan diintooda ay kasoo galaan oo allahan u tooba keenaa micnaa baashir cabdullaahi cali hadda waxaan joogaa waraasaa joogaa marka hore waxaa ka yimid xamar waxaan ka tirsanaha ilaalo qaran waxaan ku biira labada kun labaatan lamada joogaraa ugu biiri haddana anaa kasoo baxay waalidiinta inaga aadri ku anfaci mayso anina anficina waa kasoo baxane oga haddii waxaa laga qaaday meelahaas kismaayo axmed madoobe nin layidhaaha qori nooga soo reebtay waa kasoo tagnay kismaayaan ka howlgalnay kismaayo axmedobe kuwii lagu weeraraa ku jira oga qoriyii maanta laga soo reebtay waana kasoo tegay bacdi maanaa joogaaw tababarha waa soo qaatay soo qaatay eritrea hadda si fiicanaa laysoo dhaweeyey wax dhibaatana laguma sameyn oga alxamdulilah hadda daahir maxamed nuur waxaan ku biiray labada kun labaatan iyo labada dhimaadkeeda aan ku biiray waxaan ugu biiray jowhar jowharka jowhar haddaan ku biiray waxay noo wadeen eritrea meel yidhaah waxay nagu soo hayaan sanad oo k waa ka imaday xamaraanala keenay xerihil weyn meel yidhaah ku jiray ana saas ugu jiro aa macnaha waalidkay xanuunsay ciidankana waxaa la yidhi waa la qaadaa mirdhow waxaa dhana waalidkay xanuunsan eeday lama soo agsari waa baxayaa waxaa la yidhi bixinaysiiba dadkan oo meelka keerimayn ama diidaa ka timid waa ka tegay go-aanana ka qaatay maadaama waalidka ka xanuunsan aadmihiisa lagu dhahay go-aan baa ka qaatay mahadida maxamuud waxaan ku biyay labada kun labaatan iyo laba bishii gudeeda yaa u galaba wax lagu dheegi ma jiraan waa galay kortaa laga qaaday eliteri maxamed baa la keenay waa joogay dad buda amalaasana joogay maxamed daahir xasan markii eliteria ko iyo toban bilood madax adiga gaadis gaadis labara iyo hooy britis lagu jira hooyo ay soo aday ka imaada dhaday waa ka tegay hooyadii aan xoolaa u waaliyo ayaan beeraha ka dhahay mudaacadaan mugi ay xarakada cashaada imaadaan laysoo wacay waxaa laidhahay gacmo furnaa lagu soo dhaweeyey bedelka waxaan joogaa dhanka kale nabadoon axmed maxamed cali nabadoon axmed gees oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayada shabeellada dhexe kuna sugan deegaanka warciise ayaa xuseey in si weyn loo soo dhoweeyey askartan taa'ibiinta ah isagoona sidoo kale baaq toobadkeen ah u diray maleeshiyaadka murtadiinta nimankan waxaan ugu yeernay meesha ay jireen soo dhaweyn fiican oo sharaf leh ayaa lagu soo dhaweeyey waa isla qaadanay ayadii anigu hadda meesha afar maxamed muuse la yidhaahaahe nabadoonkii hori guuraan ahay raggii kasoo dhaweeyo soo dhaweynta reer galaan kamid ahay waxaa noo qorshaysan nin kastoo meesha u jiro meeshaas jira gaalada u jiro waxaan uga baaq aan fartiin oan u wada dirnay inay ku yimaadaan ka tooba keenaan ilaa dartii ay uga tooba keenaan nin kasta oo meesha jira sidaas baan maaragtay aan ku xilaabin waa jecelnahay inay ka wada yimaadaan saas baan jecelnahay sida badan ninkii ka imaan diidane waa uun isaga iyo naftiisa baan uun kula diriri doonaa tan iyo markii allah fadliga cadowga lagu xoreeyey deegaano iyo degmooyin fara badan oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe waxaa si isdabajoog ah usoo gaaraya askarta taa'ibiinta ah ee soo faarujinaya sufuufta gaalada mahadsanid cabdi qani shirweyne u dhexeeyey beelaha dega wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo maamulka wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelbuur waa kan marwaan maxamed waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay shirweyne ballaaran oo u dhexeeyay beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada galguduuda iyo maamulka wilaayada kaas oo muddo isbuuca socday waxaana munaasabadaasi loo qabtay gudaha magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduuda shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay beelaha mulusade wacaysle ceyr iyo maxamuud hiraaba iyadoo ugu dambeyn laga soo saaray bayaan ay ku qoran yihiin qodobo dhowr ah waxaana inta kulamada socdeen barbar socday dowlad loogu magacdaray dowlatu sacdeyna waana dowlad sanawi ah oo sanadkiiba mar wilaayadu u qabato beelaha dega wilaayada xafladda waxaa goobjoog ahaa ugaasyada beelaha salaadiinta nabadoonnada iyo waxgaradka mas-uuliyiin ka socday wilaayada iyo martisharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay ugaasyada beelaha murasada iyo maxamuud hiraaba iyo suldaanka beesha waacaysle iyo naqiibka beesha ceyra maanta runtii waxaa sharaf iyo ixtiraam iyo karaamo noo ah in walaalaheenna ka yimida meelaha aad ogsoontihiin waqooyi galbeed gobolladeennii maaragtay ka yimiday oo gaala iyo dad maaragtay cawaan u ah ay kasoo tageen muhaajiriin ayagoo ah aynala joogaan runtii waxay noo tahay farxad aad u weyn maadaama dadka muslimiinta ahu ay isku tolan yihiin annagu waxaan ayiidaynaa wixii shirkii ka soo baxay waa wixii lagu sheegay oo bayaanka laga akhriyey ayadaas baan ayiidaynaa waxaan u sheegi doonnaa insha allaahu oon gaarsiin doonnaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee afarta beelood ee deggan gobolkan galgaduud inaan gaarsiino dadkayna wixii hadda ka maqan dadka hadda meesha joogana inayna la gaarsiin aan ka codsanaynaa dadka raacay cadowga oo maaragtaa ka dhashay dadkan hadda fadhiyo oo bayaanka soo saara amaba maaragtaa gobolka galgaduuda ama ummadda soomaaliyeed oo dhanba ah markii aan kor usi dhigo waxaan leenahay ka soo baxa safka cadowga u soo laabta diintiinna iyo dantiinna iyo dalkiinna waxaan leenahay ka soo laabta waa gacmo furanaa idinku soo dhaweyna insha allahu bidnillahi alkariim odayaasha gobolka waxaan kula dardaarmaa sharta inaan gacnaha ka qabanno shareecada islaamkana lagu dhaqmoon dadka ku johin annaku galgaduudaan ku dhalanna in haddii allaba kuu roon yahay kun kilomitir intara ka soo tegay ou yimidna bal ha la ogaado wuxuu socdaa inuu jihaadka dhinaciisa ka galo inuu ajar helo reer galgaduudeed haddaan lahay shareecada islaamka dhinaca inaan ku dhegno aan qaadannay waa ku soo heshiinay marti sharaftii ka soo qaybgashay munaasabadaani waxaa ka mid ah abwaan cabdiwaaxid gamaadiid isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarna cajiib ah oo ku socda dadka muslimiinta ah nimayow waxaynu ku isu dardaarmaynaa in diinta ilaahay loo dagaalamo wa qaatiluuhum waqtuluuhum jaahidu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum nusuusta nimayow intaad aragtay faraha leeg aday ku leeday kac kac kac rabbi iyo rasuul baa kula dagaalan diinta u kacniyow qofku hadduu kici waayo kawa yaaniyo maxaa lagu falayaa marka muxuu tarayaa nimayo diinta ha loo kaco oo ninkii fadhiyow wa rag baa gaalnimo u dagaalamaya rag baa gaalnimo u dagaalamaya ni oo u dhimanaya oo maalin walba alkataa'ib ay ku tusaysa iyagoo bakhtigoodu sidaa isu dul tuulan yihiin famaa baalu inaad diinta nebi maxamedniyow u qurbaxdaniyow muslim baa lagaa dhigay weliba labood baa lagaa dhigay niyow xiniyuuma bilaash baa dee mid toorri iskaga reeb haddaanay shaqaynayn oonad ku jihaadi karayn bahalaa toorri iskaga reeb niyo intood u baxda kayntaa taasina waa iga dardaaranka dhammaan inoo yaalla
gabagabadii waxaa madasha ka hadlay waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalida ka wilaaye ahaan go'aankii iyo bayaankii ka soo baxay golaha nuqabada wilaayada halkan laga akhriyey waa soo dhowaynaynaa ee waxa- waa garab taagannahay waxyaalaha marka frinta u baahanna mutaabacadooda iyo dabagalkooda insha allahu tacaala diyaara u nahay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala anta aan maaragtay aan qaadanay in ilaahay noo fududeeyo kulankii iyo shirkii iyo munaasabadiinna halkan insha allahu tacaala ku soo afmeeri doonaa wajazaakum allahu khayran shirkan ayaa ahaa mid sanad la ah oo sanadkiiba mar ay ku kulmaan beelaha walaalaha ah ee wadadega deegaanada iyo degmooyinka wilaayada galgaduuda iyadoona shirkan ay agaasinkiisa iyo maamuuskiisaba ay lahayd wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada xagar ee wilaayadaas sida warbixintanuu ku haya ilyaas cabdulaahi degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ku soo afmeerantay dowlad socotay in muddo ah taasoo ay ka faa'iidaysteen haween fara badan tiradooduna ay gaaraysa ilaa toddobaatanka islamarkaana dhigta mid ka mid ah maraakiista ugu waaweyn ee degmada waxay muddadaas qaateen duruus kala duwan oo ay ugu horraysay sixitaanka faataxada codka ugu horreeya ee aad maqli doontaan waa mid ka mid ah macallimiinta oo ardayda ka saxaya akhrinta faataxada
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم marka acuudu billaahi min ashay bo bo daa waa la iska ilaalinaa bo bo daada waa la weynaynaya marka waa la fahmo arro daadana waa la weynaya arraxmaani arraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الرحمن الرحيم
kuwani waa qaar ka mid ah ardaydii ka qayb qaadatay dowladda islamarkaana muddadii ay socotay u jilbaxirnaa duruustii kala duwan ee ka baxaysay halkan bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa roodo cadaaba waxaan joogaa degmada xagar waxaan dhigtaa markayska uma salama waxaan rabaa inaan ka aqriyo axaadiista islaaxu lmujtamac xadiis saddexaad can nucmaan bin bashiir radi allaahu canha allaha ka raali noqda qaala wuxuu yidhi nucmaan samictu waxaan maqlay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam yaquulu oranaya ina alxalaala xalaasha bajinatun way caddahay wa ina alxaraama xaaraantuna bajinatun way caddahay wa beynahumaa dhexdooda ha ahaaday umuurun arrimo mushtabihaatun isyaabahaysa laa yaclahunna u garanaynin kasiirun in badan oo minannaasi dadka ka mid ah faman ittaqa ruuxii iska ilaaliyo ka dhowrsada ashubahaati waxyaabaha shakiga ku jira faqad istabraa wuxuu baryeelo lidiinihi diintiisa wa cirdihi nasabkiisa الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك وحال وري الله كران قد قال وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا نحرس ونبت قلد شي ساعتي لا يؤمن مسلم من أحدكم حتى يحب حتى يحب لأخيه إلا ولج على ولالكيس ما يحب لنفسه وحنفسدي سؤولك عليه maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay si dardar ah ku wada horumarinta dacwada iyadoo duruus kala duwan ay qaadanayaan ragga iyo haweenka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mahadsanid ilyas warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta warkan war ka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته